tallaabooyinka ay dhowaan qaada kenya waxay u muuqdeen kuwo qorshaysan oo aan ku soo boodo ahayn waa sida ay ku doodayaan qaar ka mida khubarada geeska afrika iyo arrimaha soomaalida dersa brofeor cabdi ismaaciil samater waa madaxa laanta juqraafiga bii'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka dowladda kenya waa dowlad dee ay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo ama waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho institutions marka waxaa shidaya dowladda kenya dabka ku shidana waxa weeye markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dadalka badda wadaaga halkay iska galaan iyo siday isku galaan mid walba waxay ku caddaynaysaa inay dooda soomaalidu ka saxsan tahay dowladda kenya warwarkeega ugu weyna waxa weeye in maxkamaddu sanadkan hadday go-aan gaadho la odhan doono ha ka kacdo marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan waa afgobaadis meesha loo socdaa waxa weeyaan bal in la gilgilo muqdisho si hay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale aanu heshiino walaal taas weeyaan tashadasa dowladda kenya marka su-aashu waxay tahay maxaa xigi kara oo ay kenya la iman kartaa ciidamadeedii waddankay joogaan weli soomaaliya qaxooti fara badan oo boqolaal kun ayaa jooga kenya maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin karaa way adag tahay laakiinse dee dowladdu kiishkeegu u dheeryaho kolba khiyaamo cusub baa lagala soo bixi karaa kiishkaasi horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood dee iyadoo quri ma maamushe waxa weeyaan qormada midoobay ee qaybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa ka soo gasha qaxootiga dowladda kenya ayna afka ku dhufanayn ta ku xigtee ciidamadeedu inay joogaan halkana haddii dee qolooyinka nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda kenya le waa in meeshan badee laysku haysto xoogba lagu qabsadaa inkastoo maraakiib badan oo ciidanoo kenya waxay leedahay aan jirin oon badda sidaa u xukumi karin waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka soomaaliya ee amisom ku qaybsan si aan midooda afrikaanku una ogolayn in loo isticmaalo laakiinse arrintaa hadday ku kacdo waxa jariimo weyn ayay noqon doontaa kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee haig ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan khubaro kala duwan ayaana ku dooda in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kenya qaaday rooble garaad cabdow waxa uu taxliiliyaa arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda kenya waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga ma hayno wax cad oy dowladda kenya ku leedahay soomaali baan ula dan leen ama dalka soomaaliya kuwa jaan lama haayo laakiin aniga arrin ahaan waxaan u arkaa nidaam uun waddanka kenya ay ku doonayso inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeeda hadday tahay amniga sugitaankiisii hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysaba soomaaliya ayaamahan dowladda soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo muqdisho uu amniga gacanta kasii baxayo waxaa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay loku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay loku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda kenya tilaabada hadda ay qaadayso laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaalla kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha markii ayaantii dowladda kenya ay ka carootay shirki london amaba dowladda soomaaliya ay ka cabatay safiirkeeda u yeeratay safiirka kenya soomaaliya ka joogna la ceeri waxaa dhacay wadahadal u dhexay labada madaxweyne madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare etoobiya iyadoon waxba laisku afgarinin buu shirka dhammaaday dowladda kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xaliso gogoshi may dhigteen oo madaxweynihii soomaaliya inay u yeerato ra-iisul wasaarihii etoobiya waxaas oo dhan waxay u samaysay in ay dirisnimada iyo diblomaasiyadda ay sideeda u tiisaagnaato waxaa haddaba jira baaqyo ka soo baxaya aqoon-yahano soomaali ah oo iyaguna ka digaya in kenya ay qaadi karto tallaabooyin kale sida inay faragelin ku samayso siyaasadda gobollada gaar ahaana jubbaland iyo inay ganacsatada soomaalida cadaadis saarto ama ay ka cayriso kenya iyo inay xitaa dhoolatus milatari ka samayso xuduudda waxaana baaqyadaasi qaarkood ay ku doodayaan inay soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyadda brofeor cabdi ismaaciil samatar ayaa ka warramaya dhowr sannadood xataa ilaa markii xasan sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay machadkii diblomaasiyadda in wasaaradda amuuraha hadda dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubaro ah oo waxaa kala shaqeeya dowladda meel kaloo kasoo iifbaxasa qorshaha halbowlaha ee istraatiijiga ee dowladda soomaaliyeed ku soconaysana ma jiro oo meelo diraasada laga sameeya maba jiraan oy dowladdu leedahay ama waddanka gudihiisaba ka jira mid iyo laba yaryar mooyaane marka waxa weeyaan in ficilkan un laga jawaabo la ficiltamo waxaa ka weyn in laga baaraandego waxyaabaha ay u socoto kenya si barnaamij ka buruud sarreeyo loo dhigto ayaa muhiima laakiinse iminka waxaa muuqato un kolba wixii yimaaduun in laga jawaabiyo walaal dadka qaar baa waxay leeyihiin maadaama kenya ay siaan u cadaadinayso dhinaca diblomaasiyadda soomaaliya waa in iyaduna ay samaysataa isbahaysi waa in la dadejiyaa barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya eriteria iyo etoobiya maxay kula tahay waxa weeye i think waxyaabo imil si deg dega loo qaban karo on looga baahnayn dowladda soomaaliyada inay qolooyin kale u yeedhataa jira mathalan markaas diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada wajeer soomaaliduna sidii dowladii hore xasan sheekhba tiri un ha tidhaah bes jaadkuna ha joogsado ilaa intay amuuraha aan ka xalinano wig uma adkaysan karto dowladda kenya dhaqaale la-aanta jaadka soo gelaysa taasi waa ta koowaad een loo baahnaynba imika in cid kale lagala xaajoodo xulafo kale laga samaysto arrinta dhaqaalaha isku darsiga eritrea iyo soomaaliya etoobiya waa arrin muddo dheer in ayaa u baahan tahay in laga baaraandego oo haddii imika inta lagu ambabaro lagu boodo waxaa laga yaabaa inay jari naga tuurto waayo waxaa ka socda waddanka etoobiya gudihiisa waan fahamsanahay eriterena hadalkaygaba dhaaf marka waxay la tahay xulafadaa ha la dhiso diblomaati kale ha loo dhiso laakiinse waa in la ogaadaa inay ka dhexayso etoobiya iyo kenya inay ka dhexeeyaan muwaafaqo siyaasiya iyo istrateejiga oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii lakala saxeexday si soomaaliya labaduba ha iskaga caabiyaan tii weli way jirtaa inkastoo dowladda etoobiya isbed bedel ku yimid eritrena way fogtaho wax weyn oo inoo tari karaysaa ma jirto marka in amuuraha la ooda la kala qaado si ay u kala sarreeyaan maxaynu ina ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijkii siyaasadeed ee istrateejiga ahaa haagaya wasaaradda amuuraha dibadda in si deg dega loo dhiso iyo in la dhaho waxaynu qaban karnaa waxa weyan jaadkaan joojino kenyana markaasi way kasoo jawaabi doontaa arrinta maxkamaddana sidaa maxkamadda ha loogu daayo ama han ku jabno ama haynu ku guulaysane taa wax dhaamaa ma jiro baan islahay ilaa haatan ma muuqato inay labada dowladood si firfircoon uga shaqaynayaan inay dejiyaan xiisadda inkastoo jawaabta soomaaliya ay bixisay ay qaboobeyd marka la barbar dhigo tallaabooyinka ficil ahaan ay u qaaday dowladda kenya